magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay xarunta salaam oo ah xarun lagu baran doono barashada qur-aanka kariimka iyo barashada culumta islaamka islamarkaana laga hirgeliyey xaafadda buulixuube ee degmada wadajir gobolka banaadir waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka xarunta salaam culamaa uddiin bahda waxbarashada waalidiinta ku nool xaafadda buulixuubey iyo marti sharaf kale maxamed xasan weli maamulaha xarunta salaam ayaa ka warbixiyey ujeedka loo aasaasay xarunta walaalayaal markasu salaam oo loo aasaasay barashada diinteenna wuxuu kusoo kordhin doonaa bulshadeenna adeegyo kala duwan markasku walaalayaal wuxuu ka kooban yahay qeybo kala duwan ilaa lix qeybood ayuu ka kooban yahay qeybta koowaad waa qeyb loogu talagalay farbarka iyo aqrinta carabiga caruurta yaryar qeybta labaad waa qeyb loogu tal waa qeyb loogu talagalay xifdinta qur-aanka kariimka ah ayadoo lala qabo tajwiidka qeybta saddexaad waa machad sharci ah lagu baranayo culumta shareecada noocyadeeda kala duwan sida tafsiirka fiqiga iyo naxwada iyo culumta kale wuxuuna leeyahay shahaado qeybta afaraad waa machad loogu talagalay barashada luqadda carabiga wuxuu wuxuu macadkaasi ka kooban yahay laba sano wuxuuna bixinayaa shahaado qeybta shanaad qeybta shanaad waxaa loogu talagalay xifdinta mutuunta cilmiga ah qeybta lixaad ayadana waa qeyb loogu talagalay xanaanada carruurta yaryar qeybahaas kala duwan ayuu macadku ka kooban yahay wuxuuna shaqeynayaa shanta maalmood iyo qabiis iyo jimcayntaba qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda furitaanka xarunta ayaa soo dhaweeyey waxaan dhihi jirna gormaad guuraysin maraakiista ceelasha ka shishayda war maxaan samaynaa xitaa qaar naga mid oo waxaa jira inta guryo ka kelaysa haddana dib iskaga daaya xaqiiqa ah maantay wixii aan ku tamaninaynay ayaa noogu yimid guryahayna xujadu xaggayna ayay ka ogan tahay waxaan isleenahay insha allahu runtii warta way soo daahday aada iyo aada waxaan leenahay waa soo daahday laakiin waxaan dhihi karaa meesha ku habbooneed oo magaalooyinka waa xaafadu waa kala nuuc ayuu markaska aanu ka bilowday marka insaanku marka uu dhasho oo wiil ama gabar uu dhala dhasho wuxuu u baahan yahay in caruurkaas tacliim wanaagsan la siiyo si uu u noqdo mid naftiisana anfaca ummaddiisana anfaca tacliimtaasna waxaa asal iyo aas-aas u ah in la baro xaqa ilaahay xaqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam diinka xaqiisa waalidkiisa xaqiisa muslimiinta xaqooda jaarka iyo dariska xaqooda dhammaan xuquuqda khaaliquu ku leeyahay iyo midda makhluuqu ku leeyahay in la baro waxa u bannaan iyo waxaan u bannaanayn in la baro sidaasuu wuxuu ku noqon karaa qof waxtar leh naftiisa waxtara ummaddana waxtara waxa uu ximbaarsan yahay markiiskan sida noola akhriyey markiiska waxaa lagu baranayaa waxay tahay kitaabka alle sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo culumta u khidmeynaysa kitaabka iyo sunnadana waxaa lagu baranayaa calaa manhaji salafi saalix sidii asxaabu rasuulillaahi sala allahu calay wasalama iyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin ay u fahmeen in loo fahmo looguna barbaariyo dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo odayaashii dadka soo xaadir oo dhan waxaan rabaa marka dadka xaafadaas degan inaan ugu baaqo inay fursaddaas ka faa-iideystaan fursad qaali iyo waa